cabdulkariim axmed xasan oo ka mid a dadka kaag dhuwa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa loo doortay guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha isagoo ka hadlayay goob madal ah oo ay joogeen dad badan ayuu sheegay inay doonayaan inay qabtaan doorasho qof iyo cod ah taasoo xusay inay ka dhexayso dalka soomaaliya cabdikariin ayaa hadalkiisa intaasi ku daray inaysan jirin cid uu xulfo gaar ah leeyahay ama xisbi uu ku daaban yahay balse mucaaradka dowladda federaalk oo ka hadlay doorashada ninkan waxay sheegeen inuu yahay qof wata xasan sheekh maxamuud annaga shaqadeennu waa fududahay waana la yaqaanaa magaciisu waxaa la yidhaahdaa guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo soodimaha suu u sheegay guddoomiye ku-xigeenka waxaan ku shaqayn doonaa qawaaniintiina loo dejiyey waxaan ku shaqayn doonaa xeerka iyo dastuurka kumeelgaarka ee dalka u yaalla annagoo taa kaashanaynan waxaan ballan qaadaynaa soomaaliya inay ka gudubto doorashadii afar dhibic shan iyo midii dadbanayd oon wada ognahay wada ognahay meesha ay soomaaliya iyo dhibaatada ay ka jirtaa waxaannu ballan qaadaynaa inaannu gabar walba iyo wiil walba iyo nin walba iyo oday kastaa guriga uu joogo iyo beertiisa iyo xoolihiisa aanu sanduuqa codaynta u geyna waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed farriin naga ah inay daacad naga tahay inaan madax bannaan nahay inaanan siyaasad iyo xisbi midna aynan alliance la ahayn dhowaan ayay aheyd markii baarlamaanka dowladda federaalk ku dhawaaqeen inay doorteen guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka taasoo warqad ka soo baxday xasan sheekh maxamuud la horkeenay baarlamaanka kadibna ay ansixiyeen